Wasiirka Wasaaradda Shaqada, Shaqaale, Dhallinyaradii Ciyaaro Puntland yaa xiri shirka wada-tashiga siyaasadda Ciyaaro Puntland. Shirkan yaa waliba muddo saddex maalmood isugu dareeray magaalada Garowe, walibana gobro ku haya wasiiro, khubaro isboortis iyo bahda Ciyaaro Puntland. Wasiirka Wasaaradda Shaqada, Shaqaalaha, Dhallinyaradii iyo Ciyaaro Puntland, Cabdiraxmaan Cidiid Ibraahim yaa sharaxaada ku biya shirkan iyo muhiimadda uu leeyahay.
waxaa noo soo gabagaboobay shirkii wadatashiga siyaasadda ciyaaraha puntland oo muddo saddex cishaa ka socday magaalada garoowe hoteelka caduun shirkaasito oo lagu diyaarinayay wadatashiga siyaasadda waana kii ugu horreeyey hadda la sameeyo ama puntland ama soomaaliya ujeeddada waxay ahayd in la sameeyo waxa layidhaha sport policy halkaasito oo la rabo in lagu ogaado dhammaan waxyaalaha sidii loo horumarin lahaa ciyaaraha nooc kasta oo leh iyo sidii wax loogu bedeli lahaa ciyaaraha siay saameyn ugu yeelan lahaayeen mujtamaca manaha mujtamaca ummadda communitiga sidii loo hormarin lahaa ciyaaraha waxaan aada ugu faraxsanahay in saddexdaa beri ay shirku si fiican noogu socday doodo badan ay macnaha lislaabsaday khubaraha oo dhinacyo kale oo xagga dhinacyo badan ka socda inay joogeen shirka waxaan rabaa sidoo kale shirka waxaa noola soo qaybgala dad legenda oo soomaaliya qaramada soomaaliya qaranka u ciyaari jiray marka waxaan riyaal aaminsana inuu ahay shir wuxuu noqon doonaa sii socon doona kan hadda aan soo gabagabayna waa shirkii ugu horreeyey oo gaadarinkan ah waxaana gaara ugu mahadcelinayaa gacan naga siisay g t z iyo dadka kale oo cid kastoo gacan naga siisa aad iyo aad uga mahadcelinayaa waxaa kaloo meesha ku yaalla waxa weeye waa policy oo loogu talagalay in lagu horumariyo ciyaaraha nooc kasta ee puntland gaar ahaan macnaha soomaaliya marka waxaan aaminsannahay in bilaaw fiican noo ahaa waxaana rabnaa inuu noqdo mid betrog u noqda ama dhagax macnaha aasaas u noqda horumarka ciyaaraha puntland nooc kasta oo leedahay wuxuu noqon doonaa policy oo comprehensive dhammaan cid kasta oo dan ka leh ama ha noqoto dhallinyarada sportiska iskuullada dadka waxawaaye dadka special talentiga leh cid kasto in halkaanayto ay ka helaan macnaha place inay macnaha saameyn ku yeeshaan inay dantooda ka arkaan marka waxaan rabaa marka labaad ma saddexaad inaan u mahadceliyo dhammaan dadka gobollada ka yimid khubarada gaar ahaan iyo hay-adda layidhaaho ji aysad oo gacan fiican naga geysay gacan fiican naga siisay soo qabanqaabidda iyo gacanka geysada haddii aysan aya keen shirkaa mana suurtoobi lahayn